بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii usuul iimaan sharxiisii usuul iimaan sheekh maxamed cabdilwahab iska lahaa annagoo kaalmaysanayna sharxii saalix bin cabdilcasiis ibn maxamed aal sheekh weli waxaan ku dhex jirnaa baabu macrifati illaahi caza wajal waliimaani bih alla oo la garto lana rumeeyo axaadiis dhowr aan soo qaadanay waxaan maraynay xadiidkii sideedaad oo ku saabsan in loo sugo alle yad u cuntanta asaga وعن أبي موسى وحال قوري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه يري إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها ألا وحفظيا gacantiisa saahabeenkii si qofkii maalinkii dembi galay uu toobad keeno wayabsutu yadahu binnahaari gacantiisana maalinkii buu fidiyaa liyatuuba musii'u leyli qofkii xumi sameeyey habeenkii si uu u toobad keeno arrintaasuna way socotaa oo ma joogsato xataa tatluca ashamsu min maqribiha ilaa qoraxdu ka soo baxdo meesha ay u dhacdo muslim baa wariye xadiidka shaarixu wuxuu leeyahay waxaa la og yahay in arkaanta iimaanka ay ugu horrayso in alla la rumeeyo alla rumaynta la rumaynayaahina saddex bay u sii qaybsantaa rabbinimadiisa in la rumeeyo ilaahnimadiisa iyo inuu cibaadada isagu keligii mudan yahay oo macbuudka xaqa yahay la rumeeyo sidoo kalena la rumeeyo tilmaamihii uu lahaa isagu iyo magacyadiisa xadiidkani marka aan maanta akhrinayno nooca saddexaad yuu ka mid yahay oo ah magacyadii alle iyo tilmaamihiisa inuu ku saabsan yahay oo dhowr tilmaamood baa ku jira yuu leeyahay shaarixu waxaana ugu muuqan og tilmaanta in alla uu yad uu leeyahay marka xadiidku wuxuu ku tusinayaa in alla uu yad uu leeyahay sida uu ku tusinayaana waxay tahay in yaddii loo tiiriyey oo loo idaafeeyey daatadii alle oo waxaa xadiidku leeyahay yabsutu yadahu yani gacantiisuu fidiyaa ahlucilmiga agtoodana waxaa ka sugan in tiirinta wax loo tiiriyo alle loo tiiriyo ay laba nooc tahay nooca koowaad in wax makhluuq ah oo alla abuuray khaaliqiisii abuuray loo tiiriyo sida ruuxdii oo kale faidaa sawaytuhu wanafaqtu fiihi min ruuxii allau yiri oo ruuxdeeda aan ku afuufo naaqat allaahi wa suqyaaha hashii alle iyo maaragtay cabitaankii ay xaqa u lahayd yani kaga digayaa yuu leeyahay rasuulka allah saas ku yiri oo saalix ahaa qomkiisa wuu saas ku leeyahay naaqat allaahi marka hal baa loo tiiriyey halihii oo dhan alle looma tiirine midaas haddii mucjizada ku timid ee dhagax alla ka soo saaray ee nabiyullaahi saalix mucjizada u ahayd yaa naaqat allaahi alla ku magacaabay oo rasuulkii nabiyullahi saalixa saas uu yiri subxaana aladii asraa bicabdihi yaa allow yiri waxaa ceeb oo dhan ka hufan allihii dheelmiyey addoonkiisii addoonkii marka maxaa loo tiiriyey oo loo idaafeeyey allah baa loo idaafeeyey marka ruuxdii iyo hashii iyo addoonkii in alla loo tiiriyo waa makhluuq loo tiirinayo allihii abuuray tiirintaasina waxay keenaysaa sharaf oo waxaas inay sharaf leeyihiin marka makhluuqaadkaas makhluuqaadkii kale laga soocay ee alle loo tiiriyey macnaha shani gaaray leeyihiin waana sharfan yihiin nooca labaad waa maxay tilmaan in loo idaafeeyo kii ku tilmaanaa oo allah ah wixii aan marka gaar u istaagi karin ama ayaan ha noqdaan ama macaani ha noqdaana sida shaarix uu leeyahay yaa hadda laga hadlayaa ayaantii marka waxaa ka mid a alyad iyo alwajh marka weji aan daata lahayn miyaa jira mase yad aan daata lahayn baa jirta ma jirto macaanidiina waxaa ka mid ah alghadab walridaa walraxma yani raalli aashada alle iyo caradii alle iyo naxariista alle iyo tilmaamihii shabahay xadiidkan marka qaacidadaas buu la socdaa marka alla uu yiri yabsutu yadahu macnaha tilmaan alla uu leeyahay yaa kii ku tilmaanaa loo idaafeeyey oo loo tiiriyey taasi marka waxay meesha ka bixinaysaa in yaddaasi la ta'wiiliyo oo lagu fasiro nicmo in allaha yabsutu nicmatahu miyaad leedaha yani nicmadiisa alla maaragtay fidiyaa si dadku u toobad keenaan mase waxaad leedahay alla wuxuu fidiyaa qudradiisa liyatuuba maaratay musiiu leyli wax saxa marka ma aha taasi waa sax carabi ahaan in yaddii lagu tilmaamo oo lagu fasiro nicmo laakiin lama idaafeeyo lama yidhaahdo yadu fulaanin calaya lama yidhaahdo ee waxaa la yidhahdaa lifulaanin calaya yadun hebel gacan buu igu leeyahay yani nicmuu ii galay ixsaan buu ii sameeyey idaafa marka ma jirto yadun baad leedahay lakin hadaad tiraa yadu fulaanin calaya waxaas wax jira maaha waxaad dhici kartaa moogta tarkiibka soomaaliga inuu taa aqbalo gacantiisii ay soo gaartay iyo gacantaadu ima soo gaarin iyo kada iyo waxaas la yidhaahdo laakiin carabigu saas maaha lifulaanin calaya yadun haddaad tiraahdo macnaheeda waa nicmaad ka wadaa laakiin iyada lafteeda marka la leeyahay yad buu igu leeyahay maxaa keenay in saas yaddaas meesha lasoo dhex gelsho nicmada waxa laisku soo gaarsiinaya lafteeda macnaha gacan la isticmaalay marka wuxuu soo geli karaaba way dhici kartaa inuu soo galo in shaygii la itlaaqo maqsuudkuna uu yahay wix ka laasimayo marka alla laba yad yuu ku tilmaaman yahay yabsutu yadahu marka la yidhaahdo dee yadayhi baa hadda laga wadaayo waxaa ku tusinaya nusuustii kale ee labada sheegayey limaa khalaqtu biyadaya oo kale iyo yadaahu mabsuutataani xadiid ka labaad walahumaa bukhaariy muslim waxay leeyihiin can cumar laga wariyey radia allahu canhu qaala inuu yidhi qudima calaa rasuuli llahi sal slm bisabyin qudima calaa rasuuli illaahi sala alla alay slam bisabyin kuwo lasoo qafaalay yaa rasuulka sal ly slam loo keenay fa ida imra'atun marka waxaa ku jiray kuwaas lasoo qafaalay imra'atun min asabyi haweeney ka midayd kuwa lasoo qafaalay yaa tabtagii raadinaysa oo doonaysa idaa wajadat sabiyan fi sabyi akhadathu haddii ay cunug yar aragto oo oo duulalkii oo duulalkii lasoo qafaalay ka mid ah way qaadataa fa alsaqathu bibatnihaa caloosheeday ku dhajisaa wa ardacathu way nuujisaa faqaala rasuulu llahi sal sl rsulka allah wuxuu yidhi aturawna haadihi almar'ata taarixatan waladaha fi nnaar ma u malaynaysaan haweenaydani inay waladka iyadu ay dhashay ay naarta ku tuuri lahayd qulnaa waxaan nidhi laa wallah maya allaan ku dhaarannay ku tuuri mayso naarta sida hadda ka muuqata naxariist ay u hayso cunugaas ka maqan wahiya taqdiru iyadoo awoodda calaa anlaa tatraxahu inaanay naarta ku tuurin faqaala rasuulu llahi sal sl rsulka allah wuxuu yidhi allahu caza wajalla arxamu bicibaadihi min hadihi almar'ati biwaladiha alla addoommadiisa waa uu uga naxariis badan yahay islaantan sida weladkay ugu naxariisanayso waa ka sii naxariis badan yahay alle shaarixu wuxuu leeyahay xadiidkan waxaa ku jira sugid la sugaayo tilmaantii naxariista alla loo sugaayo oo aan lagu fasiri karin raxmadii doonis la doonaayo nicmayn iyo ixsaan la sameeyo maxaa yeelay rasuulka sal slm tusaale ayuuba u sameeyey naxariistii alle allana tilmaantii sare isagaa leh lahu lmathalu alaclaa marka rasuulku sala alla alay slama tusaale iyuu u sameeyey naxariistii alle naxariistii haweentan ay u naxariisanaysay waladkeeda yuu tusaale uga dhigay waxaan marka ogaanay in naxariista hadda laga hadlaayo ay tahay naxariistii dadku ay yaqaaneen ee qof walba uu naftiisa ka helaayay marka naxariistana de qofku wuu garanaya waa wax hadda alla ku abuuray wax macnaa aanu garanaynin ma aha marka laakiin waa naxariis alla u cuntanta oo ka sarraysa khalqiga naxariistiisa oon lala barbardhigi karin sidaa darteed buu wuxuu yidhi rasuulku sal ly slama allahu arxamu bicibaadihi min hadihi almar'ati biwaladiha alla addoommadiisa waa kaga naxariis badan yahay naxariista midani ay cunugeeda u hayso xadiidkaas marka wuxuu ku tusinayaa tilmaantii alle ee naxariista ahayd in la sugo sidoo kale tilmaan alle inay tahay sida alle munaasibka u ah uu ugu tilmaaman yahay aanay khaladna tahay oo aanay sax ahayn in naxariistan lagu fasiro in alla nicmayn iyo ixsaan uu maaragtay doonayo saas in lagu fasira maaha sababtoo ah siyaaqii baaba diidanba xadiidka tobanaad isaguna naxariista alluu ku saabsan yahay wa can abi hurayrata radia allahu canhu waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sal sl rsulka alle wuxuu yidhi lamaa qada allahu alkhalqa kataba fii kitaabihi fahuwa cindahu fowqa alcarshi ina raxmatii halabat hadabii rawahu lbukhaari rasuulka alle sal slm wuxuu yidhi markii alla abuuray khalqiga wuxuu qoray kitaab buu ku qoray uu isagu alla uu leeyahay oo agtiisa yaalla carshiga korkiisa yaalla ina raxmatii halabat hadabi sidaasuu ku qora alle aniga naxariistaydu way ka haalib noqotay way ka hormartay hadabkayga iyo caradayda xadiidkan marka shiikhu wuxuu leeyahay shaarix ah waxaa ku sugan sugid la sugaayo tilmaantii alle naxariista ahayd culamadu marka waxay is weydiiyaan kitaabkaasi ma kitaab looxul maxfuudka ka mid ahaa oo looxul maxfuudka marka tilmaamyo alla lagu sheegay mase waa kitaab kaloo gaar ah oo alla carshigiisa uu maaragtay korkiisa dhigay si uu u caddeeyo naxariista alle inay ka horeyso caradiisa wuxuu ku tusinayaa marka in naxariistu ay tahay tilmaan daati ah caraduna ay tahay tilmaan ikhtiyaari ah marka naxariistu waxay laasimtaa alle oo weligiis alle kama zuulin inuu raxiim yahay naxariistu marnaba maarata alle kama baxdo laakiin qadabka iyo caradu waa sifo ikhtiyaari ah oo alle maarata ku qumta doonistiisa iyo qudradiisa oo mararka qaarkoodna waa uu caroodaa mararka qaarkoodna ma caroodo naxariista laakiin mar walba alle waa mid naxariista naxariistiisa darteed yani makhluuqaadkao dhammiba ay ku jiraan oo macnaha maba jiraanba haddaan naxariistaas aanay jirin marka nicmooyinkan ka muuqda ahi makhluuqaadka waa raadkii naxariistaas alle taasi waxay kutusinaysaa marka in raadka la arkaayo naxariista alle ah uu daa'im yahay raadka qadabkuna uusan daa'im ahayn sidaa darteed ba alla wuxuu yidhi waman yaxlil calayhi qadabii faqad hawaa marka waxaa la diiday in maaragtay alle la khilaafo waman yaxlil calayhi qadabii qofkii maaragtay caradaydu ay ku degtana faqad hawaa qofkaasi waa halaagsamay sida xadiid kale ku yimid xadiidka shafaacada ina rabbii qad qadiba alyowma qadaban lam yaqdab qablahu midlahu walan yaqdaba bacdahu midlah maanta alla wuxuu carooday caro aanu uu maanta ka hor caroonin maanta kadibna aanu caroon doonin bukhaari muslim baa wariyey marka taas waxay kutusinaysaa in maarata tilmaanta qadabku alla ay ku qumto mashiicadiisa ikhtiyaarkeeda kaasuu wuxuu ku tusiyey kaasuu wuxuu ku tusinayaa in tilmaantaas alqadab ah ee alle ku qunto iyadoo lala qabo mashiicadiisii iyo ikhtiyaarkiisii iyo qudradiisii oo aanay ahayn sifo daati ah oo mar walba joogta marka raxmadu waa daati qadabkuna waa ikhtiyaari naxariista raadkeedu mar walba waa joogto laakiin adabku laakiin qadabka raadkiisu joogto ma ahan naxariista raadkeeda waxaa ka mid ah waxa dadku ay ku dhex sugan yihiin oo nicmooyin xagga diinka iyo xagga adduunyadaba ah masaarixda dadka ood u jeedo xagga adduunyada iyo xagga aakhiradaba dhammaan waa raadkii naxariista alleh laakiin carada raadkeedu waa ciqaab la ciqaabayo qofkii mudan marka naxariista ka badan carada tafsiirkanina marka waa altafsiir bitadamun tadamunkuna waa maxay macnaha wixii waa inay yihiin jusu lmatluul iyo jusu maahiyati waa inay qeyb ka mid ay yihiin macnaha daatadii bay ku dhex jiraan marka tafsiir bitadamun waa saxiix buu leeyahay cinda salaf marka macnihii qeybihii uu ka koobmay mid ka mid aan sheegaynaa waa sax taas taawiilna ma ah maxaa yeelay raxmada marka waxaa qeyb ka ah ariqa oo kasii khaasan sida muuqata marka waxaad indhaha lagu arkaynin in la fasiraa aad bay u adag tahay sidaa darteed ayaa macaanida fasiraadeedu ay ka adag tahay waxyaabahan acyaanta ee maaragtay malmuuska ah fasiraadooda yani mathalan masjid baad ka hadlaysaa masjidkan tilmaantiisu waa saas saas baad leedahay waa waxaad garanaysa buur baad ka hadlaysaa buurtaas midabkeedu waa saas saas dhirirkeedu waa intaas ayaad leedahay sababto waxaas waa wax cayn ah waa wax xaqiiqo oo maalmuusa oo maaragtay loo jeedo la taaban karo laakiin macaanida tacriifkeedu waa uu adag yahay sida hadda mathalan xataa makhluuqaadka qaarkood sida hawada oo kale yani hawadii waad dareemaysaa raadkeedana waad arkaysaa laakiinse ma waxaad u samayn kartaa tacriif baad u samayn kartaa iyo qeexid cad oo jaamic maanic ah marka sifaadka nafsiga iyaduna saasoo kale u adag tahay naxariista marka waad soo dhaweyneysaa riqada waad soo dhaweyneysaa ra'fadu naxariista bay kamid tahay riqadu naxariista bay kamid tahay laakiin incaam haddaad ku fasiri tagto de waa wax kale incaamku incaamku waa waa waa siismo raxmadu laakiin saas ma aha waa maaragtay sifo oo maaragtay nafsi ah waa marka qofkii wax fasiraya laga aqbali maayo inuu tadamun wax ku fasiro ilaa haddii afraaddii macnahaasu ay maaragtay ku dhex jirto wixii uu sheegayo maogi haddii kale taawiil bay noqonaysaa de qofkuna maaragtay meelaha kala duwan sida uu ula dhaqmo nusuusta ayaa la fiirinaya qofka asalka waa maaragtay maa manaaka an tasjuda limaa khalaqtu biyadaya yaddaas awilaayey kuwa kale hadda maxaad ka fiirinaysaa laakiin hadduu middan sugo oo limaa khalaqtu biyadaya uu alla u sugo laba maaragtay niyad waxa uu ku tilmaaman yahay hadduu matalan biyadihi lmulk oo kale yiraahdo mulkigiibaa maaratay tasarufkiisa ku hoos jira iyo qahrigiisa taas waa laga aqbalaya wax dhiba malaha marka tafsiirkii waa saddex nooca buu leeyahy shaarixu mid mutaabaqa ah oo maaragtay wixii toos u soo gelayaan macnaha waa lafdigii oo ku tusinaya dhammaan macnihii qofkii hadlayey wixii uu u qasdayay iyo tafsiir bitadamun oo aan niri waa juz ka mid ah maahiyadii oo wax ku dhex jira macnihii yuu lafdiga ku tusinaya iltisaamkuna waa maxay tafsiir bilaasim isagu waa shay maaragtay ka baxsan xaqiiqadii xadiidka koo iyo tobanaad walahumaa canhu bukhaari muslim waxay ka wariyeen abu hurayra ana rasuula lahi sal slm rasuulka al sl slm qaal inuu yidhi jacala allahu raxmata miata juz-in alla naxariistii wuxuu u qeybiyey boqol qaybood fa amsaka cindahu tiscatan wa tisciina wuxuu agtiisa ku haystay alle sagaal iyo sagaashan wa anzala fi lardi juz-an waaxida dhulkina wuxuu u soo dejiyey hal qayb fa min dalika aljuzi tataraaxamu alkhalaa'iqu qaybtaas alla uu soo dejiyey yaa maaragtay khalqigu isugu naxariistaa xataa tarfaca daabbatu xaafiraha can waladiha khashyata an tusiibahu ilaa aad ka aragto daabbadiyo qoobkeeda ka qaadaysa kii ay dhashay khashyata an tusiibahu ka baqid ay ka baqayso in maaragtay ay dhaawacdo alxadiid xadiidka labaiyo tobanaad walimuslimin macnaahu muslimna wuxuu leeyahy xadiidka macnihiisa min xadiisi salmaanu ka warinaya o fiihi waxaa ku jiray kullu raxmatin tibaaqu maa beyna asamaai walard juz kasta oo naxariistaas ka mid ah samada iyo ardada inta u dhexaysa ii buuxisaa wa fiihi waxaa ku jiray fa idaa kaana yowmu alqiyaamati akmalahaa biyaadi raxmati haddii maalinka qiyaamo la gaaro naxariistaasuu ku dhammaystiraa shaarix wuxuu leeyahy marka xadiidkaani xadiisyadii ka horreeyey yuu lamid yahay labada xadiis oo kale ka horreysuu lamid yahayo waxaa la sugayaa tilmaantii alle ee naxariista ahayd laakiin faa'iido ziyaadaha ku jirta waxay tahay marka faa'iidadaasi caddayn la caddaynaayo in tilmaanta alle naxariista ah ay maaragtay raad ku leedahay khalqiga marka qeyb ka mid a naxariistii alle yaa waxaa laga dhigay wax dhulkii raad ku leh oooo addoommaduna isugu naxariistaan waxa aad arkayso isu naxariisasho ah oo makhluuqaadka ka dhex dhacaya waa tilmaantii alla uu ku tilmaanaa raadkeedii wa waa tilmaantii alla uu naxariista ku tilmaanaa raad ka mida wa kaasi marka wuxuu ku tusinayaa sidoo kale in naxariista laga hadlaya ay tahay naxariistii ee dadku macnaheeda ay yaqaaneen sababtoo ah naxariistii alle lafteeda yay maaragtay dadku isugu naxariistaan baa la leeyahay marka waa naxariistii la yaqaanay laakiin hadda qadar ahaan iyo sifa ahaan dee waa kala fog yihiin oo tilmaan walba ahi daatadeeday raacsan tahay makhluuqa waxaa u munaasaba maaragtay wax isaga laa'iqu ah oo naxariistaas noocaas oo kale ah allihii raxmaan ahaana wuxuu tilmaantaas ka leeyahay wax dhammaystiran oo macnaha macno kaamila yuu alla ku leeyahay wabillahi towfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu wslama cla nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwanikum fi shabakati manhaji online